soomaalidii hore waxay ahaayeen dad aad u baraarugsan gumaystihii xilligii sayid maxamed cabdulla xasan ee talyaanigii markuu ogaado dadkan in geedaha ay tallaalaan ay ku nool yihiin wuxuu keena geed tallaalo oo qaarkood geed talyaani la yidhaahdo qadiim ahoo cimri dheer leh laakiin soomaalidii baraarugtay waxay ku baraarugeen in ay abuuraan ama ay tallaalaan geed cambaa waa ku harsanaysaa midhana waa ka cunaysaa saytuun waad ku harsanaysaa midhana waad ka cunaysaa ama gaafa baalkale laakiin saytuunka asalkiisa waa midkan dhulkan shaam ka baxo soomaalida laakiin midkeenaanay saytuun iska dhahdaa jaava la yidhaahdaa kadaalika sidoo kale raqayga miraa laga helaa oo ama cabitaan iyo sharaab ha laga sameeya ama ha lagu qaras baxee waana lagu hergalaa marka dadkii markay baraarugaan dhirtaasay bilaabeen dadkii horaa uga baraarug badan dadka hadda jiro waxaas keenayana waxay dadkaas waxay dad inta badan aan haysanin hogaamiyayaal ama dad horboodayo khawana ah oo dal iyo dad iyo diin intaba u naxaynin marka dadkii hore waa ay uga baraarug badan yihiin ugana fiican yihiin ilaalinta dhirta iyo xaalufinta mana oggolayn sababtoo ah waxay aaminsanayn xoolahan ay cadka iyo caanaha ka helayaan in ay ku tiirsan yihiin dhirta